Soomaaliya ayaa maanta ansixisay heshiis lagu aasaasayo ciidamada heeganka ah ee ay yeelan doonaan dalalka bariga afrika golaha wasiirada ayaa maanta ku ansixiyey heshiiskaasi isagoo golubna uu sheegay in heshiiskaasi uu wax ka tarayo kordhinta nabadda iyo amniga gobolka bariga afrika cabdicasiis barrow ayaa heshiiskaasi iyo waxa soomaaliya uga dhigan yahay ka wareystay afhayeenka xukuumadda farxaan maxamed jimcale heshiiskan horta waxaa la yidhaahdaa eastern africa standby force oo micnaheedu yahay ciidamada heeganka ah ee bariga africa ujeedka laga leeyahayna waxay tahay in ay ka shaqeeyaan howlaha ilaalinta nabadda amniga iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka bariga africa waxaana lagu dhisay amaba la isku raacay in la sameeyo markii la isugu yimid golaha amniga iyo nabadda ee midooda africa marka heshiiskani waxaa ku midaysan sagaal wadan oo soomaaliya ay ka mid tahay kuwaasi oo kale ah dalalka burundi jabuuti etoobiya kenya ruwanda seychelles sudan uganda iyo dabcan soomaaliya marka maanta ayaa golaha wasiiradu si aqlabiyad ah uu ku ansixiyey heshiiskan oo runtii ah mid wax weyn usoo kordhin doona soomaaliya wan garta marka heshiiskan haddii uu muhiimadda intaasi la-eg farxaan uu leeyahay soomaaliya muxuu uga dhigan yahay marka soomaaliya heshiiskan waxa uu uga dhigan yahay midda koowaad in xagga amniga iyo nabadda ay ka kaashato dalalka gobolka oo runtii dhibaatada ugu weyna waddankeena hadda haysata ay tahay amni darrada maadaama aynu dagaal kula jirno kooxda khawaariijta ee dhibaatada weyn ku haysta soomaaliya oo keliya maahe gobolka taas horta waxay u tahay ahamiyad gaaray noogu leedahay runtiina waa mid muhiima in soomaaliya ay qayb ka noqoto ka hortagga maaraynta iyo xalinta wixii isku dhacyo ah ee ka iman kara gobolka haddii ay yihiin kuwa hadda kadib imanaya iyo kuwii horey u jirayba oo si waafaqsan nidaamka u degsan caalamka gaar ahaan qaaradda africa nabadda iyo ammaanka in la waafajiyo marka oo ay qayb soomaaliya ka noqoto arrintaasi ayay horta ay uga dhigan tahay waddanka soomaaliya marka aad tiraahda dhismaha ciidamadan marka laga soo tago gobolka ama bariga africa maxay soomaaliya u tarayaanoo la ogyahay waxaan isleeyahay soomaaliya wax weyn ayay u taraysaa oo waxaanu la qaybsanaynaa dalalka asaageena gobolka ku yaala iskaashi xoogan oo dhinaca amniga ah golo ayaa uu yeelan doonaa ciidankan heeganka eastern africa standby force loogu magac diray kuwaasi oo noqonaya golahaasi waxau noqonaya wasiirada difaaca iyo amniga dowladaha qeybta ka ah heshiiskani waxay yeelan doonaan xarun talis oo soomaaliya ay qeyb ka noqonayso waxa kale oo looga faa'iidaysanaya waxay tahay in ciidamadii dhulka lagu tababarayo in dalkeena soomaaliya uu wax ka dejinayo qorshooyinka arrimaha kadiska ah ee howlgallada mustaqbalka laga fulin karo gobolka waa haddii ay dhibaatooyin dhacaan oo wadan wadan uu ku duulo ama dhibaato ay meel ka dhacdo si gaara xaggee uga howlgalayaan marka oo la ogyahay oo aad dhegaystayaasha u sheegi kartaan heshiiskan hadda la saxiixay kuma cadda sababtuna waxay tahay ciidankani waa kuwo heegan ku jira sida magaca ka muuqataba sababtoo ah waa ciidan wadamada gobolka bariga africa sagaalkaasi wadan aan kuu sheegay ay diyaarsadeen si ay markiiba uga jawaabaan haddii ay dhibaato amni darro ay soo baxdo oo xitaa wadan wadan maaragta handado ama uu ku duulo haddii la isqabto marka wixii khilaafaada xagga xasiloonida iyo amniga gobolka qalqalgelinaya wixii khilaafaada ee xagga xasiloonida iyo amniga gobolka qalqalgelinaya ayaa loogu talagalay ciidamadan oo magacaasi heeganba ay diyaar u yihiin inay wajahaan wixii ka dhaca gobolka gaar ahaan dalalka xubnaha ka ah ma jirtaa tiro cayiman oo ay soomaaliya ciidamadaasi ku biirinayso oo lasii ogyahay oo aad nala wadaagi kartaan horta sida uu heshiisku dhigayo ciidamadan waxay ka koobnaan doonaan oo ay isugu jiri doonaan ciidamo ka socda ciidamada militariga ee sagaalkaasi wadan kuwo booliis ah iyo shaqaalo rayda oo laga keenay dowladaha xubnaha ka ah marka haddii aad weydiisay meeqo ciidan ah ayay soomaaliya ku biirinaysaa runtii waxaan umalaynaya su-aashaasi inaad la soo degdegtay sababtoo ah waxaasi o dhan waxaa lagu qeexi doonaa habraacyada hoose ee u gaarka ah xogeynta ururkani uu samaysan doono kuwaasi oo qaab dhismeedka ururka miisaaniyadda lacagta ku baxaysa meesha ay ka imanayso qaabta la siin doono haddii wadan uu gudan waayo waajibaadkii laga rabay waxaasi o dhan lagu faahfaahin doono
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa afhayeenka dowladda soomaaliya farxaan maxamed jumcaale oo u warramayay waryaheena magaalada muqdisho cabdicasiis barrow